إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله waxaynu ka hadalnay khudbaddii hore qofka muslimkaa hamigiisa u weyni inuu yahay hamul aakhira mar walba inuu xusuusan yahay safarka adduunyadan uu ka safri doono inuu u guuri doono daar laydhaa daarul aakhira oo daar ka dambaysa aanay jirin inuu yahay midaan isku ilaabin adduunyadan oo waa kastoo u baryaye gobol kastoo u dhaca cumrigiisii inuu ka go-ay dareensan oo naftiisa waano arrintaa uga dhigaaya waxaa maanta biidni illaahi tacaala aynu waxoogay isxusuusin doonaa qofka muuminka ahi inuu yahay mid u diyaar garooba aakhiro u sahay qaata sahayna ka dhigta acmaasha saalixa noocyadeeda kala duwan baab kastoo albaabada khayrkaa waa mid garaaca qofka muuminka ahi albaab kastoo ka mida albaabada sharka waa mid ka fogaada oo ka digtoonaada oo naftiisa ka ilaaliya waxaa muuminku sidaasi uu noqday leanna waxa uu maqlayaa qowla rabbina subxaanahu wa tacaala wsaaricuu ilى makfirat min rabbikum wajannat carduha asamaawaat wاlard uciddat lilmuttaqiin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy ikhwaanii fi اllah waxaad u degdegtaan ilaa makfirati min rabbikum wax ilaahay subxaanaه wa tacaala uu idinku dembi dhaafo dembiyada u idinkaga maydho waxaad u degdegtaan janno aada u ballaadhan oo samooyinka toddobada ah iyo dhololka dhulalka toddobada ah ballarhkeedu uu la mid yahay qofka bani aadamka ahi wax uu maqlay amaba se uu arkay dhulalka iyo samooyinka ayaa ugu weyn jannada weynadeeda markii loo tusaalaynayey dhulalka iyo samooyinka ayaa loogu tusaaleeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa jannadaas inuu u diyaariyey lilmuttaqiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda meel kastoo ilaahay uu uga yeedhay laga helo meel kastoo ilaahay subxaana wa tacaala u diidayna ka dheeraada oo ka fogaada aladiina yunfiquuna fi alsaraa'i waaldara waalkaadimiina algayd waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay muttaqiinta sifaadkoodii buu inoo sheegayaa xoolaha ilaahay uu siiye bay wax ka bixiyaan si muuqata si dadka kale ay ugu daydaan iyo si qarsoon iyagoo ikhlaaska ilaashanaya iyo niyada wanaagsan marka laga cadhaysiiyo waa dulqaataan cadhada ayay isku cabudhiyaan markiiba ma argoostaan dadka ayay u samafalaan hadal wanaagsan bay kula hadlaan weji fiican bay kula kulmaan dhibkooda ayay ka ilaashadaan wanaag aakhiro iyo mid adduunye wixii ay u kordhin karayaan ayay u kordhiyaan waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru اdunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu sifaadkooda ku daray inay yihiin bani aadam waa gafayaano waa khaldamayaa laakiin xumaani marka ay ka dhacdo oo naftooda ay dulmiyaan oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diiday ay sameeyaan markiiba ilaahay bay subxaana wa tacaala xusuusanayaan ilaahay inuu arkaayu maqlayo oo xaaladooda uu la socdo ilaahay bay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisanayaan ilaahay mooyaane cid kale dembiga inaanay dhaafin bay og yihiin xumaantii ay sameeyeen ma sii wadayaan waa ka go-ayaan waa ka dhex baxayaan xagga ilaahay bay u noqonayaan xagga khayrka ayaa nafta ay u jihaynayaan ulaa'ika jazaa'uhum makfiratu min rabbihim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwa abaalmarintoodu inay tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala u dembi dhaafo wajannaatun tajrii min taxtiha alanhaar ilaahay waxa uu ku abaalmarinayaa jannooyin waa darajaad jannadu meel sare inay ka galaan bay ficiladaasi sabab u noqonayaan ilaahay subxaana wa tacaala jannadaasi ayaa sifaadkeeda wax ka mida uu tilmaamayaa waa janno fooqyadeeda iyo dhirteeda webiyaal ay hoos qulqulayaan webigaasi ma laha meel godan oo biyihiisa ama caanihiisa ama nicmada kale ku jirta ay durdurto dhulka dushiisa ayaa webiyadaasi ay socdaan ilaahay baa subxaana wa tacaala fatahaadda ka ilaaliyey khaalidiina fiiha nicmada noocaasi waa kuwa ku waaraya ka warwari maayaan inay ka goodo inay ka dhammaato iyo in laga saaro toona wa nicma ajru lcaamiliin nicmada noocaasiyo camal baa lagu helo sabab u noqday ilaahay baa fadligiisa ku bixiyey waxaase rabbi subxaana wa tacaala sabab uu uga dhigay camal dad camal wanaagsan sameeye wax lagu abaal mariyana jannadaasi ayaa u wanaagsan qofka muuminka ahi waa ka mukhliska ah ilaahay daraaddii buu acmaasha saalixa u sameeyaa si ay kayd aakhiro ugu noqoto ilaahayna ugaga raalli noqdo ilaahay subxaana wa tacaala naciimkiisaana ugu helo waayo waxa uu maqlayaa qowla allahi tacaala alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay acmaashaada waxa uu ku leeyahay oo ilaahay uu aqbalaya oo ilaahay uu kaaga abaalmarinayaa janno iyo inuu kaa raalli noqdo wixii daraaddii aada u samaysawuun waxa uu yidhi ibraahiimu taybi taymi almukhlisu man yaktumu xasanaatih kamaa yaktumu sayi'aatih qofka mukhliskaahi waa qofka wanaagyadiisa qariya sida xumaantiisa u qariyo sababta wanaaggiisa u qarinaya waxay tahay si aanay marna qalbigiisa ugu soo duulin niyadiisana aanay ugu soo dhicin inay khalqigu ku ammaanaan ama ay ku jeclaadaan ama ay wax ku siiyaan camalkaa wuxuu doonayaa camalkaasi inuu noqdo mid ilaahay oo qura daraaddii uu sameeyo ilaahay oo qurhana abaalmarin uu kaga helo qofka muuminkii walaalayaal acmaasha aakhiro anfacaysa albaaqiyaatu saalixaad ayuu ka horumariyaa oo uu ka horraysiiyaa shay kastuu isleeyahay maslaxo iyo manfaco adduunye ayaa kugu jirta waayo waxa uu maqlayaa oo qalbigiisu uu yaqiinsan yahay qowlka uu yihi rabbigeen subxaana wa tacaala man kaana yuriidu alcaajila cajalnaa lahu fiiha ma nashaa'u liman nuriid huma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura qofka adduunye uun doonaaya hamigiisuu yahay hamu dunyaa adduunyadan dhammaanshaheedu yahay deg deg si dhaqsaa mid u dhammaanaysa waxaan u soo dardejinaa buu leey ilaahay subxaana wa tacaala isaga maa nashaa wuxuu doonay oo dhan maaha ilaahay adduunyada inta uu ka doono ayuunbu intuu doono ayuunbuu ka siiya maaha intuu qofkaasi doonaaya oo dhan weliba kuwa hamigoodu hami hami adduunye uu yahay adduunyadii ay doonayeen dhammaantoodba wax lagama siiyo in la wada siiyo daayo liman nuriid ka aanu doonaynaa ka mida ahlu dunyaha ayaanu wax adduunyada ka mida u soo dedejinaa buuhi ilaahi subxaana wa tacaala maxaa sugaaya intaa dabadeed jahannama oo uu ku guban doono oo uu geli doono isagoo dhaleecaysan oo uu geli doono isagoo ah mid la fogeeyey waman araada alaakhira wa sacaa lahaa sacyaha wa huwa muumin fa ulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura qofka hamigiisu yahay hamu laakhira aakhiro inuu doonayo jannada uu jecel yahay oo qura ma aha bal yascaa laha waa u ordayaa waa u shaqaysanayaa waa ka fikirayaa waa u soo jeedaa waa u sahay qaadanayaa kaa camalkiisu wuxuu noqon doonaa camal lama hadiyo qofka muuminkaa adduunyadu ma degto waayo waxa u og yahay adduunyada hadduu u geed fadhiisto in meherka ay doonayso iyo gabaatiga ay uga fadhidaa uu yahay aakhiro aakhiradiisa inay fasahadinayso maalik ibnu diinaar ayaa wuxuu yihi man khataba addunya طalabat minhu diinahu kulah laa yurdiiha minhu ila dalik qofka adduunyada u geed fadhiistay adduunyo doona oo hamigiisuu noqda hamu dunya adduunyadu waxa ay ka dalabtaa diintiisa oo dhan ilaa diintiisa oo dhan uu dhiibo adduunyada uu doonayo o dhan heli maayo waxaan taa ahayna adduunyadu raalli kagama noqoto wuxuu uhi cali bin abi aalib radia allahu canhu isagoo adduunyada inaynu ku fitnowno inaga waaninaya inana xusuusinaaya inaynu aakhiro hamigeenna u weyn ka dhigno oo iyada aynu u sahay qaadanno irtaxalat ilaakhiratu muqbila war aakhira way soo guurtay iyadoo idinku soo socota wartaxalat iddunyaa mudbira adduunyadina waa guurtay iyadoo idinka sii socota oo daba jeedisay walikullin minhumaa banuun adduunyana dad bay leedahay iyada un ka fikiro u shaqaysta aakhirana dad bay leeday fakunuu min abnaa'i alaakhira walaa takunuu min abnaa'i dunya aakhira dadkeeda ka mid noqda oo dadka adduunyaha ka mid noqonina falyawma camalun walaa xisaab wagadan xisaabun walaa camal maanta camal baa jiro cid idin xisaabin mayso laakiin berri camal ma jiro camalku waa go-ayaa marka aad dhimato oo ma shaqaysan kartid xisaab iyo abaalmarin ayuunbaa halkaasi kuu taalla dadka muuminiinta ahi iyagoo khayrka sidaa ugu dadaalaya hamigooda u weyni hamul aakhira uu yahay iyada u sahay qaadanaya acmaasha saalixa badsanaaya oo sahay ka dhiganaya ayaa haddana mar walba camalka saalixa ay samaynayaan aanu cajab gelinahay oo aanay isu arkahayn inay yihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala wax badan u qabtay waxa ay mar walba dareemayaan taqsiir inay ka gaabiyeen halkii looga baahnaa inay gaadhaan inaanay camalka saalixa gaadhsiin halkii laga rabee laga doonay inay gaadhsiiyaan waayo waxay xusuusan yihiin inuu miisaan ka dambeeyo acmaashoodan lagu miisaami doono ta yar iyo ta weyn oo lagu abaalmarin doono wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame miisaano cadaaladeed inuu addoomihiisa waxa weeyaan u taagi doono falaa tudlamu nafsu shaya nafna waxba laga dulmi maayo wanaagay samaysana ka dayacmi maayo xumaanaanay samaynna dusha laga saari maayo taasi ayay dareensan yihiin dadka muuminiinta ahi walihaada ayaa waxa ay dareensan yihiin camalkoodu inuu yahay mid aada u yar marka la garab dhigo nicamka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey marka la garab dhigo waxa ilaahay ay ka doonayaan weynidiisa oo aljanna waayo waxay maqleen xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam low anna rajulan yujaru calaa wajhihi min yowmi wulida ilaa yowma yamuutu haraman fii mardaati illahi caza wajalla لxqrh yوم القiyamة rawah الإimam أحmed وxasnh الإimam الأlbaniyu fi الصaحيixa wuxuu leeyay rasuulku عalayhi الصalaaةu وasalaam haddii nin laga bilaabo maalintii uu dhashay ilaa maalintii gabow u dhintay dhulka lagu jiido wejigiisa dhulka la jiido iyadoo waxaasi dhibaatadaasi ilaahay daraadii ay ugu dhacayso oo dhibka noocaa leeg uu ku sabraayo si ilaahay raalli ahaanshihiisa u gaadho laxaqarahu yowma alqiyaama camalka intaa leeg ee mashaqada ka soo gaadhay iyo culayska iyo xanuunka aynu wada dareemi karno maalinta qiyaame marka uu arko ilaahay naciimka u diyaariyey iyo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmariyey waa xaqiraya camalka noocaasiya wax yar oo aan qiimo lahayn ayuu arkayaa waxa uu ahaa waaxidka ka mida ama qofka ka mida dadkii mu'miniinta ee hore loogana baahan yahay dadka mu'miniintaee dambe inay kaga daydaan haddii midkood dembi uu ku dhaco markiiba wuxuu degdegi jiray ilaahay subxaana wa tacaala inuu uga toobad keeno walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun xumaanta ay sameeyeen may sii wadi jirin iyagoo garanaya oo loo sheego lagu baraarujiya inay tahay xumaan ilaahay ka cadhaysiinaysa ilaahay ciqaabkiisa sababu noqonaysa ilaahay cadaabkiisu inuu ku habsado keensanaysa adduuniya aakhiraba lianna muuminiintu waxay maqlayaan qowla rabbihim subxaana wtuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun mu'miniinto dhan buu ilaahay toobad faraya ka caalimka iyo ka jaahilka ka caabidka iyo ka caasiga ka yar iyo ka weyn rag iyo dumar kuwii hore iyo kuwa dambe waxaanu ilaahay u sheegayaa towbadda waxay ku gaadhayaan lacallakum tuflixuun waxa wanaagsana ay doonayaan bay ku helayaan waxa xun ee ay ka baqayaan ayay kaga badbaadayaan alimaam sufyaan ibnu cuyeyne raximahu llah ayaa waxaa la weydiiyey maa calaamatu towbati nasuux towbada saxda ah calaamadeedu waa maxay wuxuu ihi imaamkaasi waa afar arrimood arbacatu ashyaa waa qilatu dunya qofku adduunyada inaanu ka daba dhicin ee zaahid fi dunya uu noqdo adduunyada uu yaraysto wa dilatu nafs naftiisa ilahay inuu u duleeyo subxaanah wa tacaala uu noqdo mutawaadic lilah mid ilaahay isu dhuldhigaaya walxirsu wa kahratu taqarub ila allahi tacaala biaacaat inuu ku dadaalo oo uu farabadiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala aacaadka ugu dhowaado haddii markuu toobad keenay kadib aacaadkii iyo khayraadkii iyo wanaagyadii uu ka gaabinayo towbadiisu towbatu nasuux inaan ahayn bay taasi calaamadu tahay wa ru'yat lqila wannaqsi fi dalik isagoo aacaadkii iyo wixii ilaahay u dhoweynaya ku dadaalaya oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dullaynaaya oo isu xaqiraaya oo adduunyadii in badan oo ka mida ilaahay daraaddii uga tegaya ayaa haddana arrinkaa wuxuu arkaa wax yar oo qaliila marka la garab dhigo waxa uu doonayo ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkaasi hayna waafajiyo aquulu qowlii hada waastaqfir allaha liya walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله قفك مؤمنك يا آخر ديار قروب يوصهي قادنيا وحاد وقبقدا xuquuqda addoomaha iyo khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu aada uga digtoon yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala hor tagoo la hor joojiyo iyadoo cid khalqiga ilaahay ka midii xaq ay u sheeganayso wuxuu iska ilaalinayaa madaalima alcibaad xuquuq addoomaha uu ka dulmiyey sida dhiiggooda uu daadiyey ama maalkoodao xaqdarro uu ku qaatay ama cirdigooda iyo sharaftooda oo meel uu kaga dhacay oo uu aflagaadeeyo xumaanuu ku sheegay inuu ilaahay la hortago ayuu aada uga digtoon yahay waayo waxa uu maqlayaa qowlka uu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man kaanat liakhiihi madlamat min cirdin aw maal falyataxallalhu lyowm qofka walaalkii wax ka dulmiyey xoolo ama cirdigiisa wax ka sheegay maanta ha ka xalaashada buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabla an yuukhada minhu fii yowmin laa dirhama walaa diinaar inta aan laga qaadin madlamadaas iyo dulmigaasi uu galay maalinaan dirham iyo diinaartoon aanu jirin xasanaadkiiyo wanaagyadii uu shaqaystay ayuunbaa loo qaybinayaa dadkii uu dulmiyey haddii camalkiisu oofin waayo xuquuqdii uu meel kaga dhacay xumaanihii dadka ayaa dusha laga saaraya kadibna naarta ayaa lagu tuurayaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala saxiixiisa uu ku wariyey dadka muuminiinta ahi waa kuwa ilaahay ka baqda subxaana wa tacaala khawfan cadiiman baqa aada u daran waxaana baqaha ilaahay laga baqdaa uu ka mid yahay cibaadaadka waaweyn wa min acdami alcibaadaati alqalbiya cibaadaadka qalbiga laga sameeyo kuwa u waaweyn ayaa cibaadatu lkhawf ay ka mid tahay waxa uu ka baqayaa ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa waxa uu ka baqayaa rabbi subxaana wa tacaala cadhadiisa baqahaasuu ilaahay ugu cibaadaysanayaa baqahaasi waxa uu ka soo beermayaa uu ka soo bilaabmayaa qalbigiisa waxa uu ka muuqanayaa hadalladiisa waxa uu ka daahirayaa oo uu ka dul muuqanayaa ficiladiisa iyo xubnihiisu waxa ay samaynayaan raadadkii baqaha ayaa oogada uga soo baxaya qofka muuminka ah baqahaasi ayaa ilaahay thawaabkiisa iyo naciimkiisa iyo jannadiisa uu ku rajaynaya waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waayo waxa uu maqlay ilaahay oo leh qofka ka baqda is-hortaagga ilaahay uu is-hortaagi doono walaasha ka dhammaanteenba inaynu ilaahay hortegi doono oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu samaynay ina weydiin doono mid yar iyo mid weyn qofka xusuusta inuu ilaahay is-hortaagi doono oo ilaahay wax walba u weydiin doono iyadoo aanu tarjumaan u dhaxayn wuxuu leeyahay jannataan laba janno ayuu leeyahy ilahay baa ku abaalmarinaaya wa ama man khaafa maqaama rabbih wanaha annafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya almaawa qofka ka baqda ilaahay hor istaagga uu hor istaagi doono yowma alqiyaama oo dabeetana baqaha hamaradiis iyo midhihiisu uu noqdo inuu nafta hawadeeda ka reebo oo uu mariyo waddada tooska ah ee ilaahay subxaana wa tacaala maritaankeeda uu ku addoonsaday fa ina aljannata hiya alma'wa hoygiisu waa jannada weeye allaahuma rzuqna aljanna wajacalna min ahliha wuxuu uhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil qofka baqda wuu guureeya wuxuu rasuulku inoo sheegayaa baqaha ilaahay subxaana wa tacaala laga baqdaa inaanu ahaynuun inuu qofku qalbiga un ka dareemo cabsi sida cabsida cadowgiisa iyo bahalaha hororkaa uu ka baqdo oo kala ah bal baqaha ilaahay subxaana wa tacaala laga baqdaa waa miduu camal ka dhalanayo qofka caaqilka ahi waa ka shayga uu ka baqanayo ka carara ilaahay cadaabkiisa iyo naartiisa haddaad ka baqanayso waa inaad lafahaaga kala cararto haddaad ilaahay cadhadiisa ka baqayso lafahaaga inaad kala baxsato weeye haddaad ilaahay ka baqayso subxaana wa tacaala camal saalixa oo ilaahay sababtiisa kugu badbaadiyo oo ilaahay jannada uu kugu geliyo waa inaad la timaado walihaada buu leeyahy rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qofka baqaa wuu guureeyaa habeenkii buu socdaa maalintii hadalkeedaba daa si cadowgiisa uuga fogaado oo masaafo ka fog waxa weeyaan u gaadho qofka guureeyee socodkii maalintii ka habeenkiina ku daraa meeshii uu ku socdee uu ku badbaadayey si dhaqsaa buu u gaadhaa laakiin qofka iyadoo cadow eryanaayo oo cadow raadkiisa uu ku taagan yahay socodka aan badin ee iska dhaaf inuu habeenkii guureeyo maalintii nasashada iyo seexashada iyo fadhiga iyo baashaalka farabadiya kaa cadowgiisa ayaa soo gaadha cadowga ayaa qabta dhibaatadii uu islahaa ka baxso uu ka baqaayey ayaa waxa weeyaan soo gaadha alimaamu shacbiyu raximahullah ayaa dadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen aftina ayuha alcaalim caalimow noo fatwood markaasaa wuxuu uhi laa taquluu lii caalim aniga caalim haygu odhanina inama alcaalimu aladii taqaacat mafaasiluhu min khashyati illah dhab ahaan waxaa caalima ka xubnihiisu ay googo-een sababta ay u googo-eenna ay tahay baqaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ka baqaayo ilaahay baa yihi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cali ibnu lxuseyn ibnu cali ibnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaa ayaa waxau ahaa marka uu weysaysto midabkiisa ayaa isbedeli jiray dadka ag fadhiya ayaa arrintaasi aad ay uga yaabin jirtay waxay ku odhan jireen maxaa kugu dhacay markaasaa waxa uu odhan jiray atadruuna bayna yaday man aquum war allahan hor istaagaya ma garanaysaan ka uu yahay ciddaan hor istaagaya cidday tahay ma garanaysaan ilaahay baan hor istaagayaa subxaana wa tacaala markaan salaada galo yowma alqiyaama ilaahay baa loo horgeynayaa maa minkum min axadin ilaa wa sayukalimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan mid waloo idinka idinka mida rabbigii baa la hadli doona ilaahay baa wax weydiinaya iyadoo cid u kala turjumaysa aanay jirin ciddaan hor istaagayaba ayaa allah subxaana wa tacaala markaan xusuustay ilaahay inaan hor istaagayo ayaa arrintaasi ay baqo gelisaa markaa baqahu qalbigayga uu taabto ee qalbiga aan ka dareemana wejigayga iyo xubnahayga ayaa arrintaasi ay ka muuqataa qofka muuminka ahi waa ka ilaahay nicamkiisa dareensan ilaahay nicamkiisa inaanu sidii xaqa ahayd uga mahadnaqinna naftiisa u sheegaaya amaa qofka ilowsan inuu ilaahay u nicmeeyey ama nicamkaasi isla ilaahay waad uga mahadnaqday oo xaggaaga waxba kuma harhsana kaasi waa mid iimaankiisa dacfi uu ku jiro ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa ayaa muuminiintu ay maqlayaan ilaahay uu leeyahay wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay nicamkiisa haddaad tirisaan kuwa koobi kara ma tihidin ina alinsaana la daluumun kafaar ilaahay waxa uu tilmaamayaa ilaahay nicamkiisa bani aadamka kuwa ka mahadnaqaa ee si xaq oo dhaba uga mahadnaqaa inay yihiin kuwa aada u yar badankoodu waa daalimiin ilaahay nicamkiisa meeshii ay ahayd inay dhigaan meelaan ahayn bay dhigeen ilaahay nicamkiisii kamay mahadnaqin waa ka kufriyeen bal qaarkood waa dafireen oo ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisii waa aaseen mujaahid iyo makxuul oo taabiciintii saxaabada soo gaadhay ka mid aha ayaa waxa ay leeyihin nicamka ilaahay uu sheegayaa waa bi waa sharaabka qabow waa nicma ma dareentaa sharaabka qabow markaad cabbaysa gaar ahaan wakhtiga kulaylaha iyo marka aad haraadan tahay ilaahay nicmo uu ku siiye inay tahay markaad cabtaad ku qabowsato alxamdu lilah dabadeed ma tidhaahda waa harhkan qabowe aada harsanayso nicma ayaad ku jirtaan iminka intiina masaajidka gudihiisa fadhida aanay haysan dadka bannaanka fadhiya ee qorraxdu madaxa waxa weeyaan ay ka hayso nicmada noocaasiya ma dareensannahay waxaa nicmada sidaasoo kale ka mida dheragga calooshaadu ay dheragto oo ilaahay subxaana wa tacaala tacaamka ama raashinka xalaasha ee uu kugu arsaaqay ay ka dheragto nicamka waxaa ka mid ah ictidaalu lkhilqa inuu ilaahay xubnahaaga kuwa caafimaad qaba oo bad qaba uu kaaga dhigay oo xubnahaagu saliim ay ku yihiin nicamka waxaa ka mid a ladatu nowm hurdada macaan ee aad ku raaxaysata ee aad ku nasato marka aad ka soo toosto ma dareentaa ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisii inaad heshay ilaahay subxaana wa tacaala ma uga mahadnaqdaa waxa uu leeyahy sahla tasaturi ilaahay mahadnaqiisu subxaana wa tacaala waa inaadan nicmadiisa aanad ku caasiin nicmadii uu ku siiyey lafteeda waa inaanad ku caasiin nicmada ilaahay uu ku siiyeyna waxaa ka mid ah xubnahan markaa xubnahani waa nicmo ilaahay uu ku siiyey carabkaaga dhegahaaga indhahaaga gacmahaaga lugahaaga qalbigaagu waa nicmo ilaahay uu ku siiyey subxaana wa tacaala falaa tacsihi bishayin minha shay ka mida ha ku caasiin ikhwaani fillaah dadkii hore muuminiinta aha ummaddan qaybteedii hore markii sifaadka iyo kuwo kaloo fara badanba ay yeesheen waxay ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay oo uu ku arsaaqay nicmatu taqwa oo nicmo adduunyo u dhiganta aanay jirin bal addunya wamaa fiiha uma dhiganto adduunyadaiyo waxa dhex yaalla nicmatu taqwa inaad noqoto mid ilaahay ka baqanaya oo u nool sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku faray una dhimanayo sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa doonay cumar ibni cabdilcaziiz alkhaliifatu raashid alimaam alcaadil ayaa wuxuu leeyahy laa yablugu axadu maqaama ataqwa xataa laa yakuuna lahu ficlu walaa qowlu yaftadixu bihi fi dunya aw fi laakhira qofku noqon maayo mid gaadha darajatu taqwa alla kacabsiga darajadii la raba inuu ka gaadho ilaa aanu yeelan oo aanu qofkaa ka soo bixin hadal ama ficil uu ku fadeexadooba adduunyada intuu joogo ama marka aakhiro uu tago ee ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyo hadalladaada aad ku hadashay bal dib u eega dib u xisaabi intay in leeg baa ku jirta oo aada is leedahay haddaad dadka bani aadamka u soo bandhigto adduunyada inta aad joogto waad fadeexadoobaysaa hadalladaada iyo ficiladaada miisaan saxa saar intay in leeg baa ku jirta oo aada is leedahay ilaahay marka lagu horgeeyo yowma alqiyaama adigoo qaawan oo qatan oo faramadhan waad ku fadeexadoobi doontaa oo ilaahay marka uu ku weydiiyo maxaad u samaysay maxaa kugu kallifay wejigabax ayay kugu noqon doontaa mar waxaa la weydiiyey cumar ibni cabdilcasiis mataa yabluqu alcabdu sinaama taqwa qofku goorma ayaa la kacabsiga baarkeeda sare oo quruxdeeda inta dhismaheeda uu dhammaystiro quruxdeeda xataa goorma ayuu gaadhayaa markaasaa wuxuu ihi wuxuu gaadhayaa wax allaaliya waxa isaga u qarsoon marka dabaq saxan marka uu saaro oo dadka bani aadamka suuqa intuu la dhex maro dadka u bandhigo dabeetana uu ka dhex waayo wuxuu is yidhaahdo alayla waxaan waa lagugula yaabi doonaa oo uu ka xishoodo dadka inuu soo bandhigo darajadaasi markuu gaadho ayaa sinaamu taqwa baarkii iyo kuruskii alla kacabsiga markaasuu gaadhay laakiin inta aad isku og tahay hadal ama ficil aada isleda haddii lagugu arko alayla foolxumaad ka qaadi doontaa oo dadka inaad u muujiso aad ka xishoonayso dadku inay kaa maqlaan aada iska ilaalinayso weli maad gaadhin darajat attaqwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wاlإثm ma xaaka fii صadrik wakarihta an yaطalica calayhi الnaas dembigu waa waxa laabtaada aanay ku degin waad ka warwaraysaa waad dhibsanaysaa qalaq iyo fikir baa arrintaasi ay kugu haysaa dadku inay kugu arkaanna waad dhibsanaysaa dembigu waa kaa markaa markaad iska weydo wax aad isleedahay alayla dadku hadday kugu arkaan foolxumuu kugu noqon marka ayaa tahay mid alla kacabsiga darajadii la rabay ka gaadhay fudayl ibnu ciyaad ayaa nin wuxuu ku yihi ayu lbilaadi tuxibu lii an uqiima fiih dhulka halkeebaad jeceshahay inaan ka dego dhulkan ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray wa meel meel aan u guuro dhulka aan ka dego igula tali faqaala laysa baynaka wa bayna baladi nasr adiga iyo dhulka meel ka mid oo abtirsiina idinka dhexaysaa ma jirto oo aad wada dhalateen dhulkao dhan ilaahay baa subxaana wa tacaala leh bal khayru lbilaad maa xamalaka cala taqwa dhulka ilaahay waxa u khayr badan oo adiga kuugu fiican oo ina degta ay ku wanaagsan tahay dhulka sabab kuugu noqonaya alla kacabsiga dhulka kuugu kaalmaynaya towbadkeenka dhulka xumaanta inaad iska ilaaliso sabab kuugu noqonaya sababtuna ay tahay dadka wanaagsan ee degan walihaada ninkii caalimka ahaa markuu u yimi ninkii boqolka nafood gooyey uu yihi towbad ma leeya waxa uu ku uhi waman yaxuulu baynaka wa bayna towb adigaa towbadda yaa idinkala celinaya yaa idinkala teedaya talooyinku siiye waxaa ka mid ahaa si ay towbaddiisu u hirgasho ina ardaka haadihi ardun suu dhulkani waa dhul xun dhulka ilaahay subxaana wa tacaala sidiisa xumaan uma leh waxa bani aadamku dushiisa ay ku sameeyaan ayaa xumeeya amaba se waxa weeyaan hagaajiya iskaga tag waxaad u wareegtaa dhulka meel heblaayo la yidhaahdo dad wanaagsan baa joogo ilaahay caabuda facbud illaaha macahu ilaahay la caabud dadkaasi wanaagga kaga dayo markaa taasi waxa ay tusinaysaa qofka bani aadamkaahi in xataa meesha uu degayo dadka uu la jaarayo xaafadda uu degayo magaalada uu degayo waddanka uu degaayo inaanu ka eeginun xagga adduunyada iyo manfaca adduunya waxa uga soo kordhaaya meesha xataa uu ka shaqaynaayo ee uu eego oo su-aasha u horraysa isweydiinaya ay noqoto hal yuciinuka calaa taqwa allah ma kuugu kaalmaynaya alla kacabsiga ilaahay subxaana wa tacaala inaad amaradiisa fuliso wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu diideen inaad ka dheeraato allaahuma acinna ya rabbana calaa maa yurdiika canna allaahuma acinna ya rabbana calaa maa yurdiika canna allaahuma acinna ya rabbana calaa maa yurdiika canna allaahuma acinna calaa dikrika wa shukrik وxsن عباadتك اللهma رbنا آتنا في الدuنيا xسنة وفي الآkhرة xسنة وقنا عdاaب النار اللهma اغفir لنا ولوالدينا ولآbائنا وأمhاaتنا وللمسلمين والمسلماaت الأحياء منهم والأموات اللهma انصر الإسلام والمسلمين اللهma انصر maن نصر hذا الدين اللهma علم جاهل المسلمين اللهma اهد ضالهم اللهma اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم صالح بينهم اللهم ووفق بينهم اللهم انزع فتيل الفتنة من بينهم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد